بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في الخلع في أصحاب في أحكام الخلع وحو فصل يهي أحكام مسألة اللي راه خلع اللي راه خلع halkan wuxuu uga hadli doonaa sheekhu raximah ullahu tacaala khuluc masalada la yidhaah masaladan khuluca waxaa la yidhaah waa furqatun bayna zawjayni biciwadin maqsuudin raajicin lijihati zawji bilafdi dalaaqin aw khulcin taasa waxaa la yidhaha khuluc waa furqatun kala tegid bayna zawjayn labadii ruux oo isqabay inay kala tagaan ayaa waxaa la yidhaha khuluc biciwadin beddelna ay ku kala tagaan waxay kala qaadanayaan oo ninkii aan lacag la siin oo hanti la siin yacni mashaakil dhexdooda ka abuurmay awgeed ninkii ma doonayo gabadhii inuu furo laakiin gabadhu waxay dooni in la furay dooni isagiina waa ku dhibahayaa dalaaqii dalaaqiiu ku dhibahayaaho ma rabo gabadhii inuu furo sharcigu marka wuxuu u baneeyey gabadha inay madaxeeda iyo dalaaqeeda ay ninkan ka furato oy ka iibsato dalaaqii marka iibsano waxay leedahay waxaan ku siin kun dollar ee iska kay fur khulaca macnaha lagala jeedo macnahaas waa furqatun kala tegid bayna zawjayni biciwadina ay ku kala taganayaan wax ciwadoo ay kala qaadanayaan ciwadkaasoo maqsuudin ee loo qasto oo wax sharcigu ogol yahay ah ciwadkaasoo raajicin lijihati zawji jihada zawjka u laabanaya yacni ninkaa qaadanaya lacaguu ka qaadanayo ama boosuu ka qaadanayo ama gaariyuu ka qaadanayo kabacdiuu furahayo dalaaqiiuu ka iibsanayo kaasa waxaa la yidhaha khuluc bilafdi dalaaqna lagu kala tago oo hadha wuxuu leeyahay dallaqtuki calaa alfi dollaar kun dollaran kugu furay ayuu leeyahy ood isiinaysiduu lafdu dalaaq uu adeegsanaa aw khulcin ama wuxuu adeegsanaa lafdulkhulc khaalactuki calaa alfin uu leeyahy waxaan kugu khulcay kun dollar ayaan kugu khulcay lafdu dalaaq ayuu adeegsanaa ama lafdulkhulc ayuu adeegsana kamaa low qaala lahaa waa isagoo ku yidhi oo kale xaaskiisii khaalactuki calaa kada intaasoo lacaga ayaan kugu khulcay aw dallaqtuki calaa kada intaasoo lacaga ayaan kugu furay fa qaalad markaas iyadina waxay tidhi qabiltu waa aqbalay ay tiri iswey halkaasaa markaa nikaaxii lagu kala tegey oo labadii qof oo isqabay ninkii iyo xaaskiisii saasay ku kala tegaya masaladaasuu sheekhu nooga hadli doonaa waalkhulcu khulcigu jaa-isun mid bannaan wey calaa ciwadin bedel qaadasho ayuu ku bannaan yahay ciwadkaasoo macluumin ee la og yahay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala khulcu waa bannaan yahay oo shareecada islaamku way bannaysay inuu bannaan yahana waxaa tusinaya dalla calaa dalika qowluhu tacaala qowlka ilaahay aa tusiyey jala jalaaluhu yidhi walaa yaxilu lakum xalaal idinma aha an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa aataytumuuhunna haweenka wixii aada siiseen shay-an meherkii aada siiseen inaad shay ka qaadataan xalaal idinma ahan ilaa an yakhaafaa labada qof oo isqaba inay ka baqaan mooye allaa yuqiima xuduud allah ilaahay xuduuddiisii sharciga inaysan oogeynin labada ruux oo isqaba inay ka baqaan mooye gurigu uusan sii socan karin noloshu aysan sii socan karin oo isku dhac fara badan uu imanayo isku dembaabayaan sidaa inay ka baqaan maahan fa in khiftum ilahay wuxuu yidhi haddaad ka baqdaan allaa yuqiima xuduud allah labada ruux oo isqaba xuduudda ilaahay inaysan oogeynin falaa junaaxa calayhimaa labadii ruux oo isqabay dushooda dembi kuma aha fii maa shaygii iftadad gabadhu bihi shayga ay isku furatay gurigii haddii dee laysku dembaabayo oo dhaqan uusan jirin ilaahay wuxuu yidhi gabadhu waxay isku furato laguma dembaabayo hadday dalaaqeeda ay iibsato oo ninkii ay ka iibsato ay isfurato ma lagu dembaabayo aayaddaas markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo ishaaray khulcu inuu bannaan yahay waalkhulcu khulcigu jaa-isun mid bannaan weeye calaa ciwadin bedel qaadasho ayuu ku bannaan yahay bedelka waxaa qaadanaya ninkaa qaadanaya ama lacag ama boos ama gaari iyo wixii la mid a ciwadkaasoo macluumin ee la og yahay ee la og yahay maxaa lagala jeeda yacni laysa bimajhuulu waxa ninka la siinayo oo gabadhu ay leedahay intaasaan ku siinay iska kayfur ay leedahay wax la yaqaano wuxu waa inay yihiin haddii marka wixii uu noqdo wax majhuulah oon la garanay wax majhuula hadduu hadduu yahay masalan wuxuu yidhi khaalactuki calaa hawbin min alahwaabi maro uun maryaha ka mid a ayaan kugu khulcay oo haddaad maradaa isiiso ood ii keento waan ku furahayaa uu yidhi maradaasaan kugu khulcay maro ii ken maradii ma caddayn waxay tahay ma shaatiya ma qamiisa ma surweela waxay tahay ma uusan caddaynin haddii marka khulcu noocaas majhuul uu ugu dhaco horta dalaaqii wuu dhici khulcuna wuu dhici laakiin wuxuu ku dhacahaya baanat bimahri lmithli marba haddii wixii la sheegay uu fasaaday waxaa loo guurahayaa mahrumathal mahrumahal aa loo guuri leanna waxaa weeye marba haddii khulucii wixii lagu heshiiyey wuxuu noqday waxaan caddayn oo maro maryaha ka mid a ayaan kugu khulcay hadduu yidhi wixii uu sheegay hadday noqdeen wax faasida oo sharcigu uusan ogolayn waxaa loo guurahayaa mahrumathal ayaa marka khulucaas uu ku ansaxahay mahrumathal aa loo guuraya mahrumathal maxaa lagala jeeda tii hore aan usoo qaadanay gabadhan gabdhaha la midka ah wixii meher looga dhigo ayay ninka siinay saasayna iyadana madaxeedii ay ku furatay sidaas ayay iyaduna madaxeedii ay ku furatay marka haddii shay aan la garanaynoo majhuula haddii khulucu uu ku dhaco khulucu markaas wuxuu ku ansixi gabadhuna ay ku baa-inaysaa mahrumathal inay ninka u keento mahrumathal ilaa wixii la magacaabay wuxuu noqday waxaan ansixay oo faasid noqday wa tamliku waxaa ku hananaysa oo ku milkinaysa bihi bisababi اlkhulci khulucaas dhacay sababtiisa almar-atu gabadha waxay ku milkineen nafsahaa nafteedaa ku xoroobaysa gabadha khuluca hadduuba dhaco gabadhu nafteedii ayaa ku xoroobaysa nafteeday ku milkine oo nafteeday ku milkine ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninku markaas wax saldanaa iyo wax shaqo ah oo uu ku yeelan karo ma jirto waa xorowday gabadha wax shaqaa ninnimo iyo xaasnimo iyo midna ma soo faragashan karo gabadhaa nafteedii waa milkisay marba haddii khulucu uu dhacay walaa rajcata soo laabashana lahu ninka uma sugnaanin calayhaa cala almar'ati gabadha sidaa isku khulucday mar dambe kuma soo laaban karo ilaa binikaaxi nikaax maahane nikaaxaasoo shadiidin ee cusub waa masaa'ilka khulucu dalaaqa wuxuu uga bedelan yahay taasaa ka mid a gabadhan dalaaqa haddii dalaaq caadiya uu furi lahaa uu dhihi lahaa hal dalqaan kugu furay ama laba dalqaan kugu furay ciddada intay ku jirto wuu soo ceshan karay oo wuxuu dhihi karay nikaaxiygiiaan dib kuugu soo celiyey rajcadaasina waxay noonay rajco saxiixa laakiin gabadhu marba haddii madaxeedii ay iibsatay oo dalaaqeedii ninka ay ka iibsatay oo khulucu uu dhacay waan ku soo ceshaday haddana maya lama ogola waan ku soo ceshaday ma dhihi karo leanna khuluca waxa dhana loogu talagalay waxay ahayd gabadhu inay ku xorowdo ama hadduu markii kun dollar nin yacni gabadhii ku khulcay oo xaaskiisii kun dollar ka qaatay sidaasna u yacni ku khulcay oo u furay hadduu haddana dhihi karo waan kusoo ku soo ceshaday oo nikaaxiygan dib ugu soo ceshaday dee lacagtii maxay faa-id maxay samaysay lacagtii lacagtii la siiyey maxaa faa-iidaho laga helay hadduu iska soo ceshan karo marka marba haddii khulucoo dhaco uu yidhaha yacni dalaaqadii uga iibsado lacag uu uga iibsado ama boos iyo wixii la mid a ma ceshan karo ilaa binikaaxin maahan nikaaxaas jadiidin cusub nikaax cusuboo hadda sheekh iyo shuhuud iyo weli iyo howlihii lasoo bilaabo kow lasoo bilaabo walaa rajcata rajcana lahu ninkii uma sugnaanin soo ceshiso calayhaa gabadhii rajco uguma sugnaanin ilaa binikaaxin nikaax maahane nikaaxaasu jadiidin ee cusub xataa ma isdhexlayaan waxyaalaha dalaaqa khulca uga bedelan yahay waxaa ka mid ah gabadhii marba hadduu khulcay wuu khulcay oo madaxeedii way iibsatay haddii xataa iyadoo ciddadii ku jirta iyadu ay dhimato ama isagu uu dhinto ma isdhexlayaan laakiin dalaaqa taa waa khilaafsan yahay gabadha haddii hal dalqa lagu furo ama laba dalqa lagu furo iyadoo ciddadii ku jirta hadduu ninku dhinto waa dhexlaysaa iyadu liannaha fii xukmi zawja xukun zawje leedahay gabadha rajciyadaahi waa fii xukmi zawja zawje xukunkeeday leedahay fii kaiir min almasaa'il masaa'il badan ay xukmu zawja ay ku qabtaa ciddadii ku jirta hal dalquu ku furay ama laba dalquu ku furay iyadoo ciddadii ku jirtuu dhintay waa dhaxla laakiin hadduu gabadhii khulco oo iyadoo ciddadii ku jirta uu ka dhinto ma dhexlayo ma isdhexlayaan oo waxyaalaha uga bedelan yahay khuluca iyo dalaaqu ay ku kala bedelan yihiin wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu khulcu wuu bannaan yahay fi duhri daahir noqoshada dhexdeeda wuu ku bannaan yahay gabadha iyadoo daahira oo dhiig aan qabin waa la khulci karaa wa fil xaydi xaydka dhiigga caadada dhexdiisana waa ku bannaan yahay khulc waa waxyaalaha dalaaqa uu uga bedelan yahay tanaa ka mid a masaa'ilka khulca iyo dalaaqu ay ku kala bedelan yihiin mas'aladana ka mid a oo sheekhu wuxuu ku leeyahay khuluca waxaa bannaan gabadha iyadoo daahira oo dhiig aan qabin waa la khulci karaa oo wuxuu dhihi karaa khaalactuki calaa alfin ama dallaqtuki calaa alfin kun dollaran kugu furay kunkii haddii ay keento marka waa furmi gabadha marka gabadhaas iyadoo daahira waa khulci karaa khulucu waa ansaxay iyadoo dhiig qabtana oo xaydkii ku jirtana iyadana waa bannaanya amaa dalaaqii miya ma bannaano gabarh dhiig qabta in la furo waa noo iman doonaa waxaa lagu magacaabaa dalaaqa noocaasa addalaaqu albidciyu ayaa la yidhaha dalaaqii bidciga ahaa addalaaqu albidciyu wuu noo iman doonaa kitaabkaa noo sheegi doonaa gabadha iyadoo dhiig qabta waa xaaraan lama furi karo laakiin xaaraan ha noqdee furiinkii ma dhacahay waa dhacahaya furiinkii saxiixu laakiin dembiyuu ku dhacay qofka dembi ayuu ku dhacay qofka laakiin khulca gabadhii oo dhiig qabta haddii qofkii uu khulco ma dembaabayo majaa-is waxyaalahay ku kala bedelan yihiin dalaaqa iyo iyo khulca ay ku kala bedelan yihiin wayajuusu lkhulcu khulciguu bannaan yahay fi duhri wa fi lxaydi daahir noqoshada iyo xaydka dhexdiisa labadaba wuu ku bannaan yahay walaa yalxaqu ma haleelayo almukhtalicata gabadhii iskhulucday oo dalaaqeedii lacag ku iibsatay addalaaqu dalaaq kale ma haleelayo dalqad kale ma haleelayso maxaa lagala jeedaa masaladan masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye gabadhii wuu khulcay oo wuxuu yidhi dallaqtuki calaa alfin kunan kugu furay kun dollaruu ka qaatay saasuu u furay marka isagoo sidaas u khulcay ma dhihi karaa haddana dalqa labaadan kuu daba dhigo dalqa saddexaadan kuu daba dhig maya dabadhig ma laha khulaca saad u furtay saasay u furan tahay mooye dalqa labaad iyo mid saddexaad iyo ma haleelayso waa mas'alo kale uga bedelan yahay khulucu dalaaqa uu uga bedelan yahay leannu dalaaqa caadigaa oon khuluca ahayn gabadhan haddaad tidhaha hal dalqaan kugu furay haddana sidaasoo kale iyadoo ciddadii ku jirta maxaad dhihi kartaa dalqa labaadan haddana kuu raacsiiyo maalmaad joogi haddana waxaa kuu bannaan inaad tira dalqadii saddexaad haddana waa daba dhig waad dhihi karta waana haleelaysa dalaaqu waa haleelahaya gabadhaas laakiin gabarh iskhulucday mar kalean haddana ku furay mar saddexaad haddana ku furay maya oo waxyaalo badan ay ku kala bedelan yihiin yacni dalaaqa iyo khuluca waxaa kaloo la mid a dihaarka iyo iilaha iyo licaanka iyo waxaasoo dhan ma haleelayaan hadda sheekhu wuxuu noo sheegay walaa yalxaqu ma haleelayo almukhtalicata addalaaq ma haleelayo maxaa la mid ah wakada addihaaru dihaarkuna waa la mid ma haleelayo dihaarka maxaa lagala jeedaa hadduu yidhaaho anti calaya ka dahri ummi hooyadeed igala mid tahay hooyadeed igala mid tahay gabadhii uu khulcay uu leeyahay hooyadeed igala mid tahay waa hadal laqwiyo bilaasha ma haleelayo mana ku dhacayo dihaarkaas dihaarkaasi ma dhacayo iilihina waa la mid iila iyo licaan iyo dihaar iyo dalaaq iyo waxaasoo dhan ma haleelayaan mana ku dhacayaan gabadha haddayba iskhulucdo fasl haadakani faasil mid wax kala saaro fii aqsaami dalaaqi dalaaqa qeybihiisa ayuu u fasaliyaa wadalaaqu dalaaqu darbaani laba qeybood sheekhu wuxuu ku yidhi dalaaqu laba u qeybsamaa sariixun dalaaq iska cad iyo wakinaayatun sarbeeb iyo furiin xoogaa aan caddayn xoogaa sarbeeb ahoo aan furiin ku caddayn labadaas u qeybsama dalaaquna sidiisaba waxa weeye qofku inuu ku degdego ma aha sharcigu dalaaqa in lagu fududaado oo lagu degdego sharciguu ka digay hore waataanu usoo qaadanay ilaahay jala jalaaluhu haddii khilaaf uu dhaco wuxuu tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala maraaxil iyo mustawayaad in la soo marayo heerar ee khilaafaa dhacay hore ka fur uun gabadhii waa laga wanaagsanya wallaati takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila intaasoo marxalaa ilaahay soo marsiiyey subxaanahu watacaala faciduuhunna la yidhi wacdiya gabadhii haddaad khilaaf ku aragtaan wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna intaasoo marxalaa la soo marsiinayo intaas hadday ku daawo qaadan weyso markaa ka bacdi dalaaqii wuxuu noqonaa aakhiru lcilaaj daawada ugu dambaysa daawada ugu dambaysa markaa guriga lagu daaweynayo waa waa inuu noqdo aakhiru lcilaaj waa dalaaqu laakiin awalulcilaaj ma aha inuu dalaaq aad ka dhigtid daawada ugu horeysa ood ku daaweyneyso ma aha furiin inaad ku daaweyso waa inaad wacdi soo marto oo haddana hadalka maaragtaahay meesha la jiifanayo iyo aada uga hijrooto oo garaac khafiifa aada garaacdo oo intaasoo dhan markaa ka bacdi haddana ahalkeedii u sheegto oo ahalkii hadday wax ka qaban waayaan markaa ka bacdi furinkii walidaalika xadiis waxaa jiray abu daawuud iyo xaakim ay warinayaan oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi abqad lxalaali ila allahi addalaaqu xalaasha ilaahay wuxuu ugu necab yahay furiinka waa u xalaala haddana ilaahay uu necab yahay ma jecla ilaahay furiin qoyskaa burburaya ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala abqad اlxalaali ilى اllahi aلdalaaq xalaasha ilaahay wuxuu ugu necab yahay furiinka ayuu ugu necab yahay xalaasha marka dalaaq wuxuu u qeybsamaa dalaaq cad iyo mid sarbeeb ah faالsariixu dalaaqa cadi ثalaaثaةu alfaadin saddex eray dalaaqa iska cad oo sarbeeb iyo midna aan ahayn waa saddex eray aلdalaaqu lafdiga dalaaqa iyo walfiraaqu faariqida iyo waasaraaxu sii deynta gabadhii la sii daayo saddexdaas eray mid ka mida qofku hadduu ku dhawaaqo niyo uma baahna niyo uma baahna oo furiin maaragta ulama jeedin iyo furiinaan ula jeeday iyo midna qofka la weydiin maayo marba hadduu saddexdan eray mid ka mida hadduu ku dhawaaqo oo maala dalaaqu ku dhawaaqay wuxuu yidhi dallaqtuki waa sariix dalaaq ulama jeedin iyo furiin uma niyeysan iyo waxaasoo dhan ma anfacaya marba hadduu lafdi dalaaq uu isticmaalay lafdulfiraaqna waa la mid faaraqtuki waa ku faaruqay faaraqtuki waa ku faaruq waa dhammaatay marka gurigaas waa dumay niyo iyo la weydiin maayo maxaad kala jeeda siraaxna waa la mid isaguna saraxtuki hadduu yidhaha saraxtuki waan ku sii daayey oo waan ku soofiyey waa lafdi isaguna sariixa niyo la weydiin maayo qofka waa liwuruudi hadihi اlalfaadi fi sharci maxaa yeelay erayadan sharcigay ku soo arooreen saddexdan eray iyadoo furiin loola jeedo wa takaruruhaa erayadan soo laalaabashadooda fi lqur'aani qur-aanka ay ku soo laalaabato bimacna dalaaq dalaaq darteedna ay ugu soo laalaabato wey wa takarurihaa iyo ereyada soo laalaabashadooda fi lqur'aan ay ku soo laalaabatay bimacna dalaaq isagoo loola jeedo erayadan iyagoo macna dalaaq loola jeedo ayaa qur-aan kusoo laalaabatay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu yaa ayuha annabiyu nabiganow sala allahu calayhi wasalam idaa dallaqtum nnisaa'a haweenka haddaad furaysaan fadalliquuhunna fura liciddatihinna liwaqti shuruucihinna fi lcidda waktiga ay ciddada dhex gelayaan waa iyadoo daahira inaad furto ilaa gabadhiyo daahira oodan taaban haddaad furto duhrigaas waa loo xisaabi koow aa loo leeyahy iyadoo marka ciddadii dhex gelaysa ilahay wuxuu leeyahy fura marka waxaa laga dariishan lafdu dalaaq uu ilaahay sheegay idaa dallaqtum lafdigaas dallaqtum waa sariixu وqاaل تaعaaلى إلahy wuxuu yihi وأsarixkuna sarاaحا جamيiلا وأsarixkuna waan idin sii dayn waan idin foofin saraaxan sii dayn sii dayntaasoo jamiilan ee wanaagsan marka lafdiga qur-aanku isticmaalana lafdu saraax lafdu saraax oo isagana loola jeedo furin loola jeedo وaqaala تaعaalى ilaahy wuxuu yihi أw faariquuhuna ama dumarkii faaruqa bimacruufin si wanaagsan oo wanaaggiisa la yaqaano dumarkii ku faaruqa ku faaruqa maxaa loola jeedaa waa furiin marka saddexdan eray qur-aanka wuxuu ugu soo laalaabteen iyagoo loola jeedo furiin loola jeedo walidaalika marka culimmada fuqahada waxay yidhaaheen saddexdan eray waa sariix dalaaq sariix oo cad walaa yaftaqiru uma baahna sariixu dalaaqi dalaaqa midkiisa cad ila niyati niyo uma baahna wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala saddexdan eray oo hadda aanu soo qaadanay oo dalaaqa iyo siraaxa saraaxa iyo firaaqa saddexdan eray niyo uma baahna leanna wayba cad yihiinba qofka la weydiin maayo wuxuu kala jeeda nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi halaaثun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex kaftankooduna waa run runtooduna waa run saddexdaas maxaa ka mid ahaa addalaaq furiinkaa ka mid ahaa haddii qofku lafdu dalaaqba uu tilmaamo erayadan saddexda mid ka mida uu ku hadlo waan ku kaftamayey iyo kas igama ahayn iyo waxaasoo dhani ma anfacayaan ma anfacayaan saddexdan eray hadduuba mid ka mida uu isticmaalo walkinaayatu kinaayadii sarbeebtii furiinkii sarbeebka ahaa kullu lafdin erey kastawo ereygaasoo ixtamala aqbali kara addalaaqa dalaaq aqbali kara wa gayrahu hayra dalaaqi dalaaqa gayrkiisna aqbali kara wuxuu ku leeyahy sheekhu dalaaqa sarbeebta ah waa erey kasta oo furiinna lagu fasiri karo macno kale oon furiin ahaynna lagu fasiri karo kullu lafdin ixtamala dalaaq wa gayrahu hayra dalaaq dalaaqiina waa lagu fasiri karaa furiin inuu ula jeedo macno kalena wuu aqbali karaa oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a ilxaqii biahliki orodoo qoyskaagii aad qoyskaagii haleel oo aabbaha iyo hooyadaa iyo qoyskaagii orodoo haleeloo tag kaasoo kale waxaa la yidhaha waa kinaayatu dalaaq waa dalaaq oo sarbeebkiisa ah sarbeeb macadda leanna waxaa dhici karta inuu ula jeedo soo booqo waalidkaagii soo booqo inuu ula jeedo gabadhii uusan furaynin waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala inuu ula jeedo waan ku furay orodoo iga tago waalidkaagii ahalkaagii orodoo aad waan ku furay inuu ula jeedo way dhici kartaa ilxaqii biahlik marka labada dhinac bay u fasirmi kartaa furiin inuu ula jeedo oroda waalidkaa soo booqo inuu ula jeedo isagaa la weydiina markaasoo kale kinaayatu dalaaq qofku hadduu ku hadlo yacni ereygaas sarbeebka hadduu ku hadlo maxaad kala jeedaa haleley hadduu yidhi anugu markaan dhahayo orodo ahalkaagii haleel oo qoyskaagii haleel furiinaan ula jeeday hadduu yidhaah waqaca maa nawaahu wuxuu niyeystay yaa dhacaya wuxuu niyeystay ayaa dhacaya hadduu yidhi furiinaan ula jeedo waxaa kaloo sidaas oo kale ka mid a hadduu yidhaaho xabluki calaa kaaribik xabluki calaa kaaribik xarigaagu dhabarku ku saaran yahay hadduu yidhaaho yacni fasaxaa tahay camal wey waan ku furay xarigaaga dhabarku ku saaran yahay hadduu yidhaaho furiinna waa suurtagal inuu ula jeedo inuusan furiin ula jeedin oo macno kale ula jeedana waa suurtagal waxaa kaloo la mida hadduu yidhaha laa tarjicii ilaa beyti gurigayga ha u soo laaban albaabkii gabadhi iyo suuqii iyo adeeg doonatay ou arko guriga ka sii baxaysa laa tarjicii ilaa beyti gurigayga ha u soo laaban isagaa la weydiin marka maxaad kala jeeday guriga ha u soo laaban maxaad ula jeeday hadduu yidhaha furiinaan ula jeeday waqaca maa nawaahu wuxuu niyeystaya dhacay hadduu yidhaha guriga haw salaama furinan ula jeeday dee hadduu yidhaha anuu furin ulama jeedina canaanan ka wadayo gabadhan ku canaananayo iyaduna sidaasoo furin ma noqonayso furin waxaa kaloo la mid a hadduu yidhaha laa turiinii wajhaki bacda al'aan waktigan wixii ka dambeeya wejigaaga haytusin wejigaaga dambe ma arki karo wejigaaga haytusin hadduu yidhaha laa turiinii wajhaki bacda al'aan xilligan wixii ka dambeeya wejigaaga haytusin laba macno way ku fasirmi kartaa inuu ula jeedo wejigaaga hadda kabacdi way utusan oo waan ku furaye mar dambe wejigaaga tusin ula jeedo waa suurtagal inuu hadda canaan kala jeedana waa suurtagal wuxuu ula jeedo asagaa la weydiinaya wuxuu niyeystaa markaas dhacayo marka ereyada noocaas oo kalea ayaa waxaa la yidhaha kinaayaatu dalaaqi wayaftaqiru lafdiga kinaayuhu wuxuu u baahan yahay ila niyati niyuu u baahan yahay saa la leeyahay maxaad ula jeedaa wanisaau haweenka haweenkaasoo fiihi fi dalaaqi dalaaqa dhexdiisa ahaadeen darbaani laba nooco sheekhu wuxuu ku leeyahay haweenka markii dhinaca furiinka loo fiiriyo labay u qeybsamaan darbun qeyb fii dalaaqihina furiinkooda waxaa ku sugan sunnatun wa bidcatun qeyb furiinkooda sunnana waa ku jirtaa dalaaq sunna dalaaq bidcaana waa ku jira wahunna kuwaasi oo furiinkooda bidcana uu noqon karo sunnana uu noqon karo dawaatu lxaydi dhiigga gabdhihii u saaxiibka ahaa waa gabdhaha haweenka dhiiggu ku dhaco haweenka marba haddii xaaladdii dhiiggu ku dhici jiray iyo da-dii dhiiggu uu ku dhici jiray hadday ku dhex jiraan furiinkoodu bidcana wuu noqdaa sunnana wuu noqdaa maxaa lagala jeedaa furiinka sunnada iyo midka bidcada marka sheekhaa noo sheegay wuxuu yidhi sheekhu fasunnatu furiinka sunnada an yuuqica ninku waa inuu rido addalaaqa furiinka waa inuu rido fii duhrin daahirnimo dhexdeed waa inuu ku rido duhrigaasoo gayri mujaamacin ama hayra kordhigoon waxaad ka xaalaysaa zawjka mudalliqa hayra mujaamicin mid ku jimaacay kayrkiis xaal uu yahay fiihi fi duhri aan ku jimaacin gabadhiyo daahira oo uusan la seexanin oo uusan taabanin waa inuu furo kaasaa waxaa la yidhaha addalaaqu assunniyu dalaaqa sunniga kaas waa gabadhii oo dhiig ka soo qubaysatay oo daahir ah oo uusan la seexan uusan isticmaalin inuu furo kaasaa waxaa la yidhaha addalaaqu sunniyu dalaaqa sunniyu yacni haddaad gabadhaba furayso marxaladda ay ku sugan tahay waa inaad fiiriso haddii kaasoo dhammaato wa gabadha haddii kaasoo dhammaato marxaladda ay ku jirto isaga bood ma ah waa ku furaye oradoo iska tag uun maaha inaad isaga soo booddo haddaad tahay qof diinlow qof diinla haddaad tahay oo sharcigii markaa ilaalinaya xaaladdeeda fiiri bal inay dhiig qabto inay daahir tahay daahirka weliba laba usii kala qaad daahir aada la seexatay ood ku jimaacdo ku isticmaashay inuu yahay daahirku inuu yahay daahir aadan taabanin labadaa usii kala qaad gabadhii haddii ay daahir tahay daahirkaana aadan ku taabanin haddii kaasoo dhammaatay markaas fur sida fiicanoo sharciga sidaas maxaa la diidan yahay marka gabadhii waa daahir laakiin waad la seexatay ha furin haddaad furtana waxaad ku dhacday addalaaqu lbidciyu dalaaqii xaaraanta ahayo dalaaqii bidcada ahayo xaaraanta ahay ayaad ku dhacday ama haddii kale maahane dhiigayba qabtaaba iyadoo dhiig qabtaa dalaaqii ku riday dalaaqaas muxuu noqonaa addalaaqu lbidciyu waa xaaraan ma dhacaa mase ma dhacayo waa dhacaya dalaaqaas laakiin dembigu dembi wey dalaaqaas fasunnatu sunnadu an yuuqica dalaaqa dalaaqa waa inuu ku rido fii duhrin daahir noqosho dhexdeed waa inuu ku rido hayra mujaamicin mid ku jimaacay kayrkiis xaaluu yahay fiihi fii duhri uusan ku jimaacin horeyadoo daahira uusan jimaacin kaasaa la yidhaha dalaaqa sunniga dalaaqaa sunnigaana waxaa weeye iyo midka bidciga labaduba wuxuu ku dhacaa gabdhaha dhiigga qaba oo dhiiguba uu ku dhaco gabdhaha dhiiggu uu ku dhaco ayaa dalaaqooda labadaas uu qaybsama laakiin sheekhu markuu ku leeyahay wahuna dawaatu lxaydi gabdhaha dalaaqooda sunno iyo bidco labadaba uu qaybsamayo waa gabdhaha dhiiggu uu ku dhaco markuu ku leeyahay waxaa shardi ah gayri اlmukhtalicati gabadha laleeyahay dalaaqeedu sunna iyo bidcii u qaybsamay waa inaysan ahayn gabar iskhulucday oo madaxeedii iibsatay iyo furiinkeedii iibsatay waa inaysan ahayn leannu hadda casharkeenna waxaan ku soo marnay oo markaan faslkii khuluca aan soo marayni waxaan soo marnay gabadha haddii ay mukhtalica tahay oo ay iyadu dalaaqeedii iibsato xaaraan ma ahanaan niri duhriga iyo xaydka labada waa lagu khulci karaa haddaan cashar ku soo qaadan wayajuuzu اlkhulcu fi الduhri wa fi اlxaydi marka masalatu اlkhulci haddayba tahay gabadhiiu dhiig qabta waad khulci kartaa wati aanu dhehayna waxyaalaha dalaaqa iyo khulcu ay ku kala duwan yihiin ayay ka mid tahay waxaa kaloo shardi ah gabadhaan laleeyahay dalaaqeeda loo qaybinayo sunno iyo bidco loo qaybinayo waa inaysan xaamilo ahayn oo uur aysan lahayn ama hadday uur leedahay iyada dalaaqeedii dalaaq bidciya ma noqonayo way bannaan tahay in la furo sababtoo ah uuray gabadhii leedahay xaaladeediina way caddahay oo sideedaba waxaa lagu diidan yahay gabadhan dhiigga iyadoo dhiig qabta in la furo muxuu sharcigu xaaraam uga dhigay xikmada ku jirta maxay ta gabadha iyadoo dhiig qabta waxaa la yidhi dalaaqidu waa xaaraan waa bidci waxaa loo taxriimiyey waxaa weeye ciddada ku dheeraanaysa ciddada ayaa ku dheeraanaysa leannahu maalmahaas dhiiggu uu ka socdo uma xisaabna ciddadii kuma xisaabna ciddadii goormay geli oo bilowmi markay dhiigga ka qubaysato oy daahirsato markaas kabacdi u bilaabmay ciddadii maalmahan dhiigga ay qabto waa maalmo iyada wakti lumisaw oo ciddadiina aan ka xisaabnay taasaa la diidan yahay marka laakiin gabadhii iyadoo daahir ah oo aadan taabanin oo aadan la seexanin haddaad furto duhrigaas aad ku furtay koog ayaa la leeyahy imisaa u dhiman laba goor inay qubaysato bis oo dhiigga laba gooro dhiigga uu ku dhaco labadaba ay ka qubaysato bis horey ka guursan marka waa u fududa saasaa u fudud waxaa sharcigu leeyahay gabdhihi iyagoo daahira oo idinkoon taabanin u fura waxaa weeye ciddadiiyaa u gaabanaysa waa midda ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu fadalliquuhunna liciddatihinna markaad furaysaan waktigii ciddadii ay bilaabayaan waktigaas fura waa gabadhii hadda ciddadii ay u bilaabaysa inaad furtaa la rabo oo waktiga aadan uga cayaarin marka gabadhu inaysan xaamilo ahaynna waa shard ama hadday xaamilo tahay dalaaqeedu bidci ma noqonayo iyadana waxaa kaloo shardiga sidaas oo kale an laa takuuna gayra madkuulin bihaa waa inaysan noqon gabar aan la dukuulinba oo ninku nikaax un baa dhex maray mooye maba aysan isarkinba o islama seexan weligood gabadhaas dalaaqeedu ma sunni iyo bidci u qaybsami gabar aadanba taabanba nikaax unbaa idin dhex maray bis gabadhaas dalaaqeedu wax bidcaahu kuma sugna mar walbaba gabar aadan weligaa taabano nikaax idin dhex maray haddaad furto dalaaqeedii bidcii u qaybsamaa iyo midna lama dhahay leannu maxaa ciddada dheeraanaysa maxay tahay maba aadan taabanba maalintii aad furtay saacaddii aad furtay hore nin ka nikaaxsan kartaa ilaa ciddo ma lahan mogta ciddo ma lahan marka gabadha haddaadanba dukuulin dalaaqeedu uma qaybsamayo sunno iyo bidco uma qaybsamayo maxaa yeelay ciddaba ma lahanba gabadha haddaadan la seexan saacaddaad furtay isla saacaddaas ay hore ka nikaaxsan kartaa marka gabdhaha la leeyahay dalaaqooda sunna iyo bidcu u qaybsamaa huna dawaatulxayd dawaatulxaydka marka lagu leeyahay an laa takuuna xaamilan waa inaysan xaamilo ahayn hadday xaamilo tahay sunno iyo bidco uma qaybsamayo furiinkeedu wa an laa takuuna mukhtalica waa inaysan ahayn gabar iskhulucday casharkeenna hadda ku soo qaadan wa an laa takuuna gayra madkuulin bihaa waa inaysan ahayn gabar aadan la dukuulin oo aadanba isticmaalin ama hadday tahay gabar aadan weligaaba isticmaalinoo nikaaxuun idin dhex maray dalaaqiida uma qaybsamayo bidca iyo sunno uma qaybsamayo waalbidcatu bidcaduna dalaaqa bidciga ah an yuuqica waa inuu rido ninku addalaaqa dalaaqa waa inuu rido fi lxaydi xaydka dhexdiisa waa inuu ku rido ow amase fii duhrin daahirnimo dhexdeed waa inuu ku rido duhrigaasoo jaamacahaa gabadhii fiihi fi duhri duhriga dhexdiisa uu ku jimaacay sheekhu wuxuu ku leeyahay dalaaqa bidcada waxaa la yidhaha waa inuu dalaaqii uu ku rido gabadhiioo dhiig qabta gabadhii oo dhiig qabta ayuu dalaaqii ku riday xaaraam sababtay xaaraam u tahay oo sharcigu u taxriimiyana waan soo sheegnoo ciddadiyaa dheeraanaysaa nir oo maalmaha dhiiggu uu yacni gabadhii maalmaha dhiiggu u hayo uma xisaabna wakti lumis wey maalmahaas ow fii duhrin jaamacahaa fiihi ama gabadhii wuxuu ku furay iyadoo daahira laakiin uu isticmaalay oo ula seexday ayuu furay iyadana waxaa dhici karta ciddadii inay ku dheeraatay leanna waxaa dhici karta duhrigaas aada la seexatay inay uur ku qaato ayaa dhici karta ciddadii markaa ku dheeraato wa darbun qeybna laysa fii dalaaqihinna furiinkooda sunnatun ma ahan walaa bidcatun bidcana ma aha qeyb dumarka ka mid a dalaaqooda sunnana ma aha bidcana ma aha waa iska furi kartaa markiiba ay kaa soo dhammaato oo gabadh gabdhahaas ay kaa soo dhammaadaan ayaad furi kartaa xaaladday doonaan ha ku sugnaadaan wahunna haweenkaas dalaaqooda sunno iyo bidco midna aan loo qeybinayn arbacun afar haweenaye afar haweenaye dalaaqooda sunno iyo bidca iyo midna looma qeybiyo markay kaa soo dhammaadaan oo xaajadu kaa soo dhammaataad iska furi karta asagiiratu gabadhii yarayd sagiiro maxaa loola jeeda allatii lam taxid waayo waa weligeed xaydba kuma dhicin oo gabar aan xaydba gaarin waay gabaraa lagugu nikaaxiyey oo xaydkiiba weli uusan ku dhicin ayaa lagugu nikaaxiyey dee gabadhaas sakiirada ah oo xaydba aan gaarinba dalaaqeedii sunnana ma aha bidcana ma aha waktigay kaa soo dhammaato ayaad iska furi sababtoo iyada waxaa weeye ciddo ku dheeraanaysa maba jirtaba ciddadoodu waa saddex bilood ilaa dhiig kuma ciddo tirsanaysa iyada dhiig iyo duhri iyo mal dhiigga ha ka qubaysato maxay ka qubaysan maba dhiigba kuma dhaceen maba gaarin maxay dhiig ka qubaysanba iyada marka maxay ka mid tahay dawaat ulashhur dumarka la yidhaha ka mid tahay waa dumarka bilaha ku ciddo tirsada marka iyada wax ku dheeraan waxeed waa iska go-an yahay meelay u yaallaan waxeed wax iska go-an wey gabadh haddii sakiiro tahay dhiig weligeed isku dhicin ciddadeedu ciddo go-an wey waa saddex bilood bas wahuna gabdhahaas arbacun afar sakiiratu midda yaraado weligeedba dhiig uusan ku dhicin oo dhiiggii aan gaarin waalaayisatu tii quusatay gabadhii dhiigba ka quusatay aayisada maxaa loola jeedaa waa haweeney da-a haweeney waayeela weeyo mar horey dhiiggiiba ugu dambeeyaba oo xuduuddii dhiiggu ku dhici jiray waa ka gudubtay dhiiggii waa kusoo dhici jiray waa kusoo dhici jiray waayeelay noqotay dumarku markay waayeel noqdaan dhiigba kuma dhacoba aayisaa sharcigu u yaqaanaa aa quusatay dhiig iyo dhalmo iyo waxaasba ka quusatay marka haweeneyda noocaas ah oo aayisada ah iyadana xilligii ay kaa soo dhammaato xilliguu doonay xaaladda doonaba ha ku jirta waa iska furi karta lan maxaa ku dheeraanaya ciddada ku dheeraanaya maxay ta ciddadeedu iyadana meelay isaga go-anta saddex bilood saddex bilood oo ciddadeedu walxaamilu xaamiladii gabadhii xaamilada uurka lahayd iyadana dalaaqeeda sunno iyo bidco midna kuma sugna ilaa shuruudda waxaa noogu jirtay anlaa takuuna xaamila ama hadday xaamilo tahay dee xamligeedu mar walbaba markii cunugaa ay dhasho unbaa mar walbaba ciddadu ay walba u dhammaanaysa wax ku dheer dheeraanaya wax ka gaabanaya midna ma jiraan uurkaas markay dhasho uun ay ciddada u dhammaado waalmukhtalicatu tii iskhulucday waalmukhtalicatu tii iskhulucday wataan soo marnay iyadana gabadha haddii ay iskhulucdo oo dalaaqeedii ay iibsato iyadana ma loo qaybinayo dalaaqeedii sunno iyo bidca iyo midna looma qaybinayo waa bannaan tahay xilli kasta ama dhiig ha qabto ama daahir ha noqoto baabulkhulci marba haddii la joogo looma fiirinayo dalaaqeeda sunno iyo bidca iyo midna looma fiirinayo allatii midaasoo mukhtalicadaasoo lam yadkul bihaa meeshan laakiin waxaa loo soo qadari wow ilaa haddii la yidhaha allatii mukhtalicada haddaan ka sifayno waxay noqonaya allatii gabadhaas iskhulucdayo lam yadkul bihaa uusan u galmoonoo weli uusan la seexan shardina ma ah gabadha iskhulucday ama dukhuulow la seexo ama ha la seexane dalaaqeedu laysa fiihi sunna walaa bidca marka meesha maxaad usoo qadari waaw wallatii tii gabadhii lam yadkhul bihaa uusan u galmoonoo uusan la seexanna kadaalika dumarkaas iyaduna la mid tahay gabar aadanba la seexanoo nikaax bis uu idin dhex maray dalaaqeeda sunno iyo bidca looma qaybiyo saacaddii furiinkeedu kaa soo go-o unbaad iska furi sunno iyo bidca lama feerin marka afartaasay la mid tahay wey wallatii alla waawaad usoo qadari wallatii gabadhii lam yadkhul uusan u galmoono uusan la seexan bihaa gabadhaas uusan la seexanba uusan isticmaalin kadaalika gabdhahaas iyaduna la mid tahayoo sakiiradii iyo aayisadii iyo xaamiladii iyo mukhtalicadii ay iyaduna la mid tahay marka intaasoo haweene afartan uu sheegay iyo middan gadaale oo dambe oo wallatii lam yadkhul bihaa kadaalika intaasba waxaa weeye dalaaqooda looma qaybiyo sunno iyo bidca looma qaybiyo wallahu subxaana wa tacaala